hindisa sharciyaadka ilaaliyawka gargaarka bini'aadanimada oo ayaa diyaaraday wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed iyo weliba sahiyey madaweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan laftigareen munaasabada sahayga hindisa sharciyaadka iyo weliba madaxweynaha ku helayay wasiira mas-uuliyiinku dareertii qaramada midoobay eedaha alamiga iyo xang mahalige wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi aruush yana sahayga shariga kuuriyada warbaahinta la wadaagay muhiimadda sharigan usulaya
waxaan isugu nimid inaan qayb ka noqonno madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan axmed laftigaren oo saxiixayay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadanimada sharcigaasoo ah sharci muhiimad u leh in gargaarka uu gaaro dadka loogu talagalay mudane madaxweyne waa mahadsan tahay sharcigaasoo wakhti badan ka soo shaqaysay wasaaradda arrimaha gargaarka waxaan kaloo aad ugu mahad celina dadka martida ah oo nooga yimid magaalada muqdisho iyo hay-adaha ka shaqeeya koonfur galbeed oo markhaati ka ahay sharcigaas oo muhiimad gaara u leh shaqada ayagana ay haayaan madaxweyne waa mahadsan tahay waxaanan insha allah ku dadaalaynaa sharcigaas sidii aan u fulin lahayn oo dadka loo gaarsii lahay wixii loogu talagal si toose insha allah sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed aan ku mahnagi diyaarowka sharcigan aad baan ugu faraxsannahay inaan u samayno sharci gargaarka bini'aadanimo dadka tabaalaysan loogu talagalay sida ay ahayd inay ku gaaraan sharci ilaaliyo ka warhaayo fulintiisa iyo daba socodkiisale inaan hirgelinno maanta sharaf weynay noo tahay waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda gargaarka iyo wasiirka gargaarka ugu horeeya oo sharcigan ka soo shaqeeyey wakhti badanna geliyey runtii sharci aad iyo aad dowladda koonfur galbeed iyo dadka doonarka ahoo deeqbixiyaalkaba muhiim u ah ahaa iyo dadka soomaaliyeed ee gargaarka siiya walaalahooda sharcigaas runtii wuxuu noqon doonaa mid aan sida uu u yahay loo fuliyo lana dhaqangeliyo laga bilaabo maantana dhaqan galo oo shaqeeya yuu noqon doonaa sidaasoo kale gargaarka bini'aadannimo dadka internationaalka oo keena iyo kuwa dadka soomaaliyeed ee gudaha joogo ama dowladda koonfur galbeed ha noqoto ama shacabka reer koonfur galbeed ha noqdo sidaasoo kale ayagana wax ay dadka walaalahooda ugu talagalaan inay siday tahay ay ku gaaraan baan ku dadaalaynaa ugu dambaystii waxaan u mahad celinayaa xukuumadda oo sharcigan ansixisay sidaasoo kale waxaan u mahad celinayaa baarlamaanka ee koonfur galbeed oo asagana shaqadiisa iyo waajibkiisa ka qabsaday oo ansixiyey guud ahaan dadka soomaaliyeed oo ka soo qayb galay dadkaasoo dhan waa mahadsan yihiin si gaara wasiirka gargaarka oo runtii wasiir caruush oo wakhti badan geliyey horeyna oga soo shaqeeyey intaanan sharcigan la helinna habeen iyo maalin u taagnaa sidii uu gargaarka dadka reer koonfur galbeed gargaar iyo gurma degdega ay ku heli lahaayeen habeen iyo maalin u taagnaa haddana sharci u sameeyey yaan si goona ugu mahad celinaynaa wasiir caruush aadaa u mahadsan tahay shaqo wanaagsan hindisa sharciyeedkan ee hoojowka iskaashi ka salaysan ilaalyawka gargaarka iyo sisaabtan qaabka usubi maaryawka gargaarka iyo deersiyowka gargaarka dadkiilanka taligali